بsم الlh الرحmn الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي رaximh الlه taعalى bab اstiqضاء الmawalي واsticmaalhm baabu bayaani xukmi istiqdaa'i almawaali mawaalida in qaadinimo laga dalbo oo yacnii qaali laga dhigo xukunkaas caddayntiisiibuu u baab yahay waisticmaalihim iyo in laga dhigo cumaal caamiliin yacnii gobollada ama meelaha degmooyinka in loo dhiibo madax looga dhigo ta hore marka waxay tahay qada in qaadi shaqo qada loo dhiibo qaali uu noqdo qof soo maray addoonnimo hadda ka hor ama aabbihiis uu soo maray mawaalida kuwaas waisticmaalihimna in shaqo mas-uuliyad leh loo diro oo gobol iyo wax lamida loo dhiibo caamil macnaheedu waa ninka gobolka madaxda ka ah qaala xadahanaa cuhmaanu bnu saalix wa huwa cuhmaanu bnu saalix bni safwaan alsahmiyu abuu yaxya almisriyu saduuqun isaga waa saduuq waqad habata canhu anahu qaala ra-aytu saxaabiyan min aljinni waxa uu yidhi ninkan waxaan arkay saxaabi jinni ah aslan yacnii jinnigu saxaabo ma leeyihiin oo jinnigii nebiga arkay ee rumeeyey jinnu yacnii jinni badan baa nebiga arkay rumeeyeenna dabcan sida qur-aanku uu tilmaamayo kuwaasi marka ninkii nebiga arko markay jinniga ka mida rumeeyana kuna dhinto iimaan ma wuxuu noqonayaa saxaabi iyada marka inay saxaabe yihiin culimo badan baasaa tilmaamaya ayb arkidda laftiisu hadda jinniga uu arkayna waxaa weeyaan jinniga inay iyagana arkayaan waa la tilmaamay laakiin annaga inaan arkayna ma leh innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ayuu allayii allahu aclam akhraja xadiidahu albuhaariyu wاnnasa'iyu wabnu maajah qaala xadahanaa cabdullaahi bnu wahbin wa huwa almisriyu alimaam qaala akhbaranii bnu jurayjin ana naafican akhbarahu ana bna cumara radia allahu canhuma akhbarahu qaal kaana saalimun saalim wuxuu ahaa mowlaa abi xudayfa ahaa iyo umu lmuhaajiriina muhaajiriinta ayuu imaam u noqon jiray alawaliina hore muhaajiriintii hore ayuu imaam u ahaan jiray wa asxaaba annabiyi sala allahu calayhi wasalama iyo nebiga asxaabtiisa fii masjidi qubaa masjidka qubaa la yidhaahbuu imaam ugu ahay ayb marka masjid qubaa waa masjidu bani camr bni cawf waa meeshii nebiga uu ugu horreysou degay inta uunan abu ayuub xaafadiisii iyo degin siddeed iyo toban habeenuu joogay meeshaas waa meeshii marka masjidkii ugu horreeyey ka asaasmay ayb qubaa ayuu marka ku tujin jiray tan waa intuusan nebigu imaanin marka fiihim dadkaa waxaa ku jiray abuu bakrin wa cumaru wa abuu salamata wa zaydun wa caamir bnu rabiica raggaasaana ku jireen dadka uu tujin jiray waxaa laga qaadanaya marka hadduu imaam u noqday marka haddii uu isagoo mowlo ah salaadoodii imaam looga dhigay ee umuuraha adduunyadana min baabi owlaa inuu qaban karo haddiiba salaadii iyo diinkii mas-uuliyad diineed loo dhiibay mid kale waa kasoo waa loo dhiibi karaa laakiin imaamnimada guud maya iyada leanna taas waxaa la yidhi al a'immatu min quraysh imaamnimada guud maya laakiin waxay ka soo hareen gobol madax looga dhiga iyo qaali laga dhiga iyo salaadaaba ka muhiimsanba salaadoodii hadduu imaam u noqday min baabi owlaa tanna inuu ka noqon karo ee qaban karo bukhaari marka istidlaalkiisa meeshaas waa ayib oo munaasabatu alxadiidi litarjamati min jihati taqdiimi saalim wa huwa mowlan calaa man dukira min alaxraari fii imaamati asalaa waman kaana ridan fii amri ddiini fa huwa ridan fii umuuri dunya ninkii adduunyadiisii tiqa ku noqday aakhiradii iqa diinkii tiqa ku noqday adduunyadiina waa min baabi owlaa tiqa ayb laakiin xadiidkan hadda abubakar sheegidda uu sheegay ishkaal baa ku jira oo uu yidhi fiihim abubakrin ayaa ku jira leanna abubakar waxaan ogsoonnahay nebigoo la socday hijrada xadiidkii waxaan soo marnay abubakar isagu waa haray dadkii markay hijrada aadeen nebigou la haray markii nebiga la amray inuu hijroodo waa kii raacay ayb marka in halkan la yidhi ninkanna markaa saalimna waa dadkii hore u baxay wuu tujin jiray oo uu imaam u ahaa marka see abubakar ugu jiraa bacdi ala'ima sida bayhaqi waxay ku jamciyeen oo uu yidhi waxaa laga yaabaa abubakar inuu yacnii nebiga waa la yimid dabcan markii uu nebiga yimid masjidkii kalena aan la dhisin ee nebiguna uu degay abu ayuub xaafaddiisa masaajidkan masjidu qubaa xaafaddaas waa lagu tukanayay wixii muslim oo joogo marka mararka qaar abubakar inuu dadkaas soo booqanayay oo ku daba tukadayaa laga yaabay fiihim abubakrin marka sidaas macnuhu uu yahay waa ilaa abubakar nebiguu la yimidee sooma horreynin isaga ayb tarjamadana marka maxalushaahidkeeda meeshaas waa xadiidkii kale muslimna waa tusa cumar markuu ku arkay cusfaan markuu ku arkay ibnu abza ee uu madax uga dhigay maka ee uu yidhi dadkii yaa uga soo tagtay magaaladii maka yaa uga soo tagtay markaasuu wuxuu yidhi mowlan lanaa nin addoon ahaan jiroon annaga xoraynay markaasuu cumar wuxuu yidhi taragta annaasa dadkii miyaad ka soo tagtay ood uga soo tagtay mowla nin oo la xoreeyey markaasuu yidhi amaa id qulta daalika haddaad sidaa tiri amiiruulmu'miniinow innahu qad qara'a alqur'aana wa carafa alfaraa'ida ninkaas aad aan sheegaayo waa nin faraa'idkiina yaqaano axkaamta yaqaano dhaxalkii qur'aankana qaari ku ah markaasuu cumar yidhi amaa id qulta dalika fainii samictu nabiyakum sala allahu calayhi wasalama yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin haddaa sidaas tiri marka wuxuu yidhi waa bisway nebigan ka maqlay inuu yidhi ilaahay qur'aankaani ummadna koro ugu qaadaa kuwana hoosu ugu dhigaa baabu lcurafaa'i linnaasi baabu bayaani xukmi itikhaadi alcurafaa'i wuxuu baab yahay dadka oday dhaqameedyo in la yeesho oo linnaasi dadka markaa oday dhaqameedyo u ah xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay alcurafaa waa jamcu cariif cariifna waxaa la yidhaahdaa alqaa'imu biamri daa'ifatin min annaas ninka koox dadka ka mida odayga u ah ee umuurtooda iyo xalliyo marka curafo in la samaysan karo oday dhaqameed la samayn karo iyo xukunkaasu ka hadlaya halkan ayb oo waxaa weeyaan min caruftu iyo caraftu ra-da in la godo la kordhigo labada waa bannaantahay cala alqawmi acrufu bidammi fa ana caarifun wa cariifun ayaa la leeyahay marka ay wulliitu amra siyaasatihim wa xifda umuurihim dadkaas maamulkooda iyo xallintooda iyo ayaa la ii dhiibay waay macnuhu cariif marka halkan kitaabul axkaam wuxuu bukhaari ugu soo daraya waxay tahay ninka amiirka ah ama imaamka ama caamilka dadkan uu mas-uulka ka yahay ee uu madaxda u yahay qadiyadaha qadiyad kasto qof kasto isaga lama baashiri karo dadkan dadkuu mas-uulka ka yahay waa badan yihiin shaksi kasta inuu isaga toos oo wuxuu rabana weydiisto wixii uu leeyahayna uu toos u siiyo waa ku adkaanay marka wuxuu u baahan yahay dad mas-uul dadkaas ka ah oo arrinkooda lagala hadlo haddii wax laga rabo iyo haddii kalaba marka sidaas xaakimkiibay waxay u fududaynayaan marka maamulkii dadka ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways wahuwa ismaaciil bnu cabdillaahi ibnu abi uways ayuu aada loogu yaqaana qala xadaanii ismaaciil bnu ibraahim can camihi muusa bni cuqba wahuwa saaxibu lmagaazi qaala bnu shihaabin xadaanii curwat bnu zubayr ana marwaana bna alxakam walmiswara bna mahrama ahbaraahu waxay u sheegeen ana rasuula allahi sal l salam qaala nebigu inuu yidhi xiina adina lahum lmuslimuuna markay muslimiinta u idmeen fii cidqi sabyi hawaasin qoladii hawaasin la dhahayay maxaabiistooda in la yska xoreeyo loo daayo yanii nebigu markuu hawaasin ka soo qabtay xoolo iyo dad ayaa laga qabtay markaasuu yidhi intay u yimaadeen ayagoo towbad keenay ee dadkii nebiga nuujiyeyna waa ahaayeenoo waxaa ka dhalatay xaliimatu sacdiya qoladaa reer bani sacday ahaayeen markay u yimaadeen ay ku calaacaleen oo waana towbad keennay ay yidhaahdeen buu wuxuu yidhi labada mid doorta dadka maxaabiista in laydiin celiyo ama xoolihiinna in laydiin celiyo labada ma la ysku kiindari karo markaasay dhaheen dad iyo xoolo isku mid maahane dadka hana la siiyay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi marka nebiga dadki isugu yeeray maadaama dadkan addoommada noqday ama xoolihii dadkii muqaatiliintaa ay iyagu mutaysteen nebigu marka inuu kala hadlou rabaa ee uu u shafeeco markaasuu sidan yidhi dadkii marka waxay yidhahdeen rasuul alla waa ku siinay waxaa rabto markaasuu yidhi innaga dad badanaa tihiin ninka raalliga ah iyo ninkaan raalliga ahayn kalama aqaane ii keena odayaalkiinu yidhi marka taas waa mid intaas kusoo qabsaday hadda qaala waxa uu yidhi xiina adina lahum lmuslimuuna fii cidqi sabyi hawaasin innii aniga laa adrii ma ogi man adina qofkii idmay oo oggolaaday fiikum idinka dhexdiinna minman kama aqaano qofka lam ya'dan aan oggolaanin qofna wixiisa xoog loogama qaada karana farjicuu ee laabta xataa yarfaca ilaynaa ilaa ay annaga xaggeenna usoo kor yeelaan curafaa'ukum odayaalkiinna amrakum idinka sha'nigiinna iska taga odayaalkiinna ha ii yimaadaan odayaalkan weydiinayaa inay raalli yihiin in kale dadkoodii laanna odaygu asaga oday oday marka loo kala qaybqaybiyo wuu la hadli karaa dadkiisa waana ogaa karaa mid mid waxay qabaan waa uu ogaa karaa farajaca annaasu dadkii way laabteen fakallamahum curafaa'uhum oday dhaqameedyadoodii baa la hadleen farajacuu ilaa rasuuli illahi sal ly salam odayadii nebigay usoo laabteen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen ana annaasa dadku qad tayabuu arrintaa in qalbigooda ay ka wanaajisteen wa adinuu ayna idmeen xalushaahidka waxay tahay dee nebigiiba haddii uu odayaalku wax u dirsaday ee uu sheegay yacnii odayaalkiinni uu yidhi inay bannaan tahay marka in la samaysan karo oo ilaa haddaysan bannaanayn naga waxu dhihi lahaa marka odayaalkaani waa kala diri lahay marka ma kala dirin rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala bnu bataal fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi mashruuciyatu iqaamati alcurafaa oday dhaqameedyo in la samayn karo lianna alimaama maxaa yeelay imaamku laa yumkinuhu an yubaashira jamiica alumuuri binafsihi suuragal maaha inuu umuurahoo dhan isaga toos oo ula baashiro fayaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa iqaamati man yucaawinuhu qof isaga kaalmeeyo inuu sameeyo liyakfiyahu maa yuqiimuhu fiihi si uu uga kaafiyo waxyaabahaas oo isaga loo istaajiyo muhimaadka uu qabanayo qaala walamru wannahyu idaa tawajaha ila aljamiici amar wax layska reebaayo haddii dad badan loo jeediyo yaqacu tawaakulu fiihi min bacdihim waxaa dhacaya marka dadka inay isku halleeyaan isku hallayn in looga tago dadkan haddii la yidhaha inta meel laysugu keeno waxaasaa laydinka rabaa shibna laga dhaho ee nin walba wuxuu isleeyahay hebelaa arrintaas u istaagi doono may kaas kale u istaa waa laysku hallayna laakiin hadday odayaal iyo dadku ay dadka haddii loo kala qaybqaybiyo jees jees iyo qoloqolo loo kala qaybiyo qolo walbaana madax loo sameeyo ninkii amiirka waxaa u sahlan inuu yidhaahdo dadkii odayaalkaanuu isugu waco qolo walbaa waxaa sii keena ordaha idinka taasaa sahlan laakiin haddii la yidhahdo toddoba milyan ama siddeed milyan la khitaab cid kalena kugu tegi mayso waa ku adkaanaya farubamaa waqaca atafriidu faidaa aqaama calaa kulli qowmin cariifan hadduu u sameeyo lam yasac kulla axadin ila alqiyaamu bimaa umira bihi marka dowladdu inay iyagu inta sameeyaan ka warqabaanna waa la rabaa ayb waxaa kaloo xadiidka qaala tiibiyu xadiidaa marka soo arooray abu daawuud oo warinayo oo min xadiidi almiqdaami bni macdi karib wuxuu yidhi nabiga sal ly salam alciraafatu xaqun oday dhaqameednimadu xaq waayo walaa budda linnaasi min cariif dadkuna waxaa daruuri ah inay leeyihiin odayaal maamulo waalcurafaa'u fi nnaar oday dhaqameedyaduna naartay ku jiraan baal ka waran marka xadiidkaas imaam axmedna waa wariyey wasaxaaxu bnu khusaymana waa saxiix yeelay waa haddana balaayo aan laga maarmaynin waa loo baahan yahay waa yahay xadiid kale wuxuu ah weylun lilumaraa'i weylun lilcurafaa waadi naareed waxaa iskale madaxda waadi naareed waxaa le oday dhaqameedyaala qaala tiibiyu qowluhu waalcurafaa'u fi nnaari daahirun uqiima maqaama damiir yushciru biana alciraafata calaa khatar macnaha waxay tahay oday dhaqameednimadu khatar waaye ayaa laga wadaa waman baasharahaa gayru aaminin min alwuquuci fi lmaxduuri lmaqdiyi fi lmaxduuri almufdi ila alcadaabi fahuwa kaqowlihi tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaraa fayanbagii lilcaaqili waxaa habboon an yakuuna calaa xadarin minha inuu ka digtoonaado is-ilaaliyo lianlaa yatawarada fi ma yu'addiihi ila annaar dhaqankooduna waa ka muuqataa oo waa dhif nin oday dhaqameed ah oo haddana alla kacabsi iyo dhowrsi iyo wixiisii wax ku daraayo waa yaryihiin bal iyaday shaqo u raadsadaan walidaalika mararka qaar khatar aad u daranna waaba galaanba oo khatarta ugu daran oy geli karaan waxay tahay dal dhan inay iska iibiyaanba dal dhan iyo dad dhan iyo ummad dhan mustaqbalkooda inay iibiyaana suuragal ah marka haddii aynan is-ilaalinin aaday khatar ugu jiraan qadala oday dhaqameed iibiyey taariikhda lagu yaqaano marka halis wa ayb hadduu markaa ku dhowrsado ilaahay uga cabsado shaqadiisaas wato oo wanaag uu ku sameeyo sidii sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu mucaad oo kale uu noqdo waa fiican yahay oo ajar badan uu ka hela haddii laakiin khatartaas uu dhexda ka galo oo dhiiqadii galana waa khatar oo waa kaasna waalcurafaau fi nnaar uu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baabu maa yukrahu min hanaai sulطaani wa ida kharaja qaala gayra dalika baabu maa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yukrahu la nacaayo oo min hanaa'i suldaani suldaanka ammaantiisa ah la ammaano ah wa idaa kharaja haddii uu baxana qaala qofka uu dhahayo hayra daalika waxaas waxaan ahayn ninkii madaxda ahay marka loo galo hortiis waa laga ammaanaya markii laga soo tagana waa la caynaya taasuu ka warramaa marka arrintaas inay khatar tahay qala xadaana abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qala xadaana caasim bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar can abiihi qaala unaasun libni cumar dad baa ibni cumar waxay ku dhaheen inaa nadkhulu calaa suldaanina annaga waxaan u galnaa madaxdeenna ninka madaxda noo ah fanaquulu lahum waxaan dhahnaa khilaafa maa natakalamu waxa aan ku hadlayno wax ka duwan idaa kharajnaa min cindihim haddaan agtooda ka soo baxno qaala waxa uu yidhi kunnaa nacuduhaa waxaan ku tirin jirnay annaga nifaaqan arrintaas munaafiqnimaan ku tirin jirnay riwaayo kale waxay leedahay ibnu cumaraa loo soo galay dad baa ibnu cumar u yimid fa waqacuu fii yaziida bni mucaawiya yaziiday wax ka sheeg sheegeenay caayeen fa qaala markaasuu ibnu cumar yidhi ataquuluuna haada fii wujuuhihim markaad isaga u tagtaan intaanoo kale ma dhahdaan qaaluu bal namdaxuhu ma dhahne waaba ammaanaaba markaan u tagna wa nusni calayhim waa faallaynaayo waa adigoo kale ma jiraan dhahnaa markaasuu wuxuu yidhi kunaa nacudu hada nifaaqan annaga nifaaqan u naqaanay falaa adrii kayfa huwa cindakum ma aqaansaa idinka u taqaanaan annaga haddaan saxaabadiin nahay arrinkaan nifaaqan u naqaanay laakiin idinka saad u taqaanaan maa adrii buu yidhi ma garanayo ayb waxyaaba badan waa isbedeleen marka waxaas dhan waxaa la diidaya marka waxay tahay waxaas khiyaana ka dhalanaysa ninkaan ninkan markuu weji ugu tago markuu soo baxa dadka wax kale u sheego waxaa laga yaabaa inuu dadka ku kiciyo madaxdan oo hadhow dhibaato iyo fawdo dadkii marka ay ku dhacaan marka waxaa laga rabaa dariiqa saxdaa waxay tahay isaga marka loo galo in la waaniyo xaq loo sheego dadkana in la yidhaahdo warsaana maslaxadiina ku jirtaa saas idinkana yeela oo dadkiina la waaniyo madaxdiina la waaniyo oo ninka culummada saasaa laga rabaa ayb qaala markaa wuxuu yidhi kunaa nacuduhaa nifaaqan ayaan ku tirin jirnay xadiidkii marka tarjamada mudaabaqadoodu waa daahir ishkaala marka meeshaan imaanayo ayb xadiidka aan akrina kale qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid qaala xadaana leytu can yaziida bni abi xabiib can ciraakin can abi hurayrata anahu samica rasuula allahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayuu maqlay ina shara annaasi dadka kan ugu xun dul wajhayni waa laba wajiilah alladii ya'tii midka imaanaya haaulaa'i kuwan biwajhin ugu imaanayo wa haaulaa'i kuwanna biwajhin weji kale ugu imaanayo ayb ibnu bataal marka wuxuu keenay waxaa dhacday rasuulka inuu nin isti'daan soo weydiisto guriga soo gargaraacay markaasuu wuxuu yidhi bi'sa aqul cashiirati ninkan idinka soo dalbay oo soo geli rabo cashiirada ama qoyska ama qabiilada kan yaa baas lahaatay kan ayaana baas leh u jeeda yacnii qolada heblaaye ninkan ka dhashay nin baas leh wa xun falamaa dakala markuu ninkii soo galay nebigu muxuu sameeyey alaana lahu lqowl warka waa u jilciyey markii horena sidaasuu yidhi markii dambena warka waa u jilciyey nebigu marka xadiidkaas iyo kan maiska hor imaanayaan marka masaladaasu ka hadlay watakallama cala aljamci baynahumaa waa jamciyey marka wuxuu yidhi waxaasiluhu annahu xaysu dammahu markii ninkaa nebigu uu eedeynayo wax ka sheegaye kaana liqasdi atacriifi bixaalihi nebiga isaga wuxuu ula jeeday marka war ninkan iska ogaada waayo waxbaha ku darsanina ninaan fiicnayn waayo ogaada dadku uga digaayay markaas rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaysu talaqaahu bilbishri markii uu wejiga u furfurayna kaana lita'liifihi ow liitiqaa'i sharihi markuu wejiga u furfurayna xoogaha waa soo dumaayey ama inuu shartiisa iska ilaaliyo bani aadamka qaara shar badan oo shartooda waa inaad iska ilaaliso ka gambato u baahan marka markan dambena itiqaa'an lisharihiibuu warka ugu jilciyey markii horena dadku u tilmaamaya war ninkaan halayska jira nin xun wa macnuhu marka nebigana hadee inuu wax tilmaamo isagu waa leeyahay dabcan wixii marka sidaas oo kale wax tilmaamidda leh iyaguna waa u bannaan tahay baabu alqadaa'i cala alghaa'ibi baabu bayaani xukmi alqadaa'i xukunkii caddayntiisiibuu u baab yahay cala alghaa'ibi qof maqan la xukumo yacnii qof maqan ma la xukumi karaaba u baabeen qof haa'ib oo maqan xugun ma ku dhici karaa lanna haa'ibku mararka qaar waa loo dhibaatoona ninkii waa iska maqan yahay xaq buu la maqan yahay waa lagu dhibaatoonaya dadkii xaqa ku lahaya ku dhibaatoon haddii marka xugunku wuxuu u baahnaa oo dhan laysla helo isagoo maqan ma la xukumi karaa way tarjamada qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaan huwa bnu saciid athawriyu can hishaami can abiihi can caaishata radia allahu canha ana hinda qaalat marka hinda waxaa ku bannaan hindan iyo hinda in la yidhaahdo lianna waa mu'anas xaqiiqi ah oo haddana marka yacnii saddex xaraf ka kooban midka dhexana uu reeban yahay marka labada luqaba yani hinda maa laa yansarif hindan oo laga dhiga yani munsarif intaba waa bannaantahay hadda marka anna hinda wuxuu ka dhigay maalaa yansarif tanwiintiibuu u diiday anna hinda qaalat waxay tidhi linabiyi sala allahu alayh waali wasalam ay ku tidhi ina abaa sufyaana abuu sufyaan rajulun shaxiixun waa nin gacan adag fa axtaaju waxaan u baahanayaa an aakhuda min maalihi maalkiisa inaan wax ka qaato qaala waxa uu yidhi khudii qaado maa yakfiiki wax kugu filan wawaladaki adiga ilmahaaga bilmacruufi ku qaado marka khudii riwaayadaanuu keenay riwaayadan marka amar baa ku jira qaado waa xugun marka isagana muxuu baabeeyey baabu lqadaa'i cala alghaa'ib xadiidkanna sidiisa culummadu waa isku waa macna ahaantiisu waa isku khilaafaanoo qaarna waxay yidhaahdaan waa xugun kuwana waxay dhahaan may xugun maahana waa fatwo marka fatwada iyo xugunkuna waa kala duwan yihiin fatwadu iyada amar iyo ilzaam iyo ma wadato waxay tahay waxaas waa ku bannaan yihiin iska tag xukunkuna amar uu tahay marka xadiidku laba riwaayaba waa ku yimid isagoo uu leeyahay laa junaaxa calayki wax dembiya korkaaga maaha markaas fadwa way u eg tahay khudii maa yakfiikina waxay u eg tahay amar oo xugun ayb abuu sufyaanna meesha waa ka maqan yahay isaga bukhaari marka wuxuu u keenay hadda nin maqan in la xukumi karo ayib laakiin waa goorma haddii aan looga baahnayn hadday dacwadu dhammaystirantow wixii dacwadaa lagu xukumi lahaa hadday dhammaystirmaan haddii aynan dhammaystirnayn aynan dhammaystirnayn oo naagtii markhaati laga rabo markhaatidii aan lagu qancin oo kale laabudda isaga in la helo waay markaas xukun layskama lama saari qaala bnu bataal ajaaza maalikun walleythu washaaficiyu wa abuu cubaydin wa jamaacatun alxukma cala alghaa'ib intaas a'immadaas maalik leyt shaafici abuu cubayd waxay oggolaadeen in qof maqan la xukumi karo ibnulqaasim oo ardada maalik ka mid ah can maalikin wuxuu maalik ka wariyey maa yakuunu lilghaa'ibi fiihi xujajun waxa ninka maqan ou xujaj u keensan karo kal ardi dhulka walcaqaari hantida maguurtadae dhulalka iyo iyada wuxuu le ilaa in daalad ma la xukumi karo waxaas ilaa in daalad haybatuhu aw inqataca khabaruhu markii maqnaashadiisu dheeraato lagu dhibtoodo amaba la waayo warkiisa la waayo waa la geli karaa qadeed inta ka horeysa lak waa in la sugaa waqtigaas isaga marka haddii dhul iyo shanigiisa uu sidaas leeyahay hadda maxaa malaynaysaa dhulkii muxuu la maqan yahay shiddo iyo dhibaato fara badan qofkii waa maqan yahay waxbaa la xukumaa waxaa laga yaabaa inuu berri keensado dukumenti ka cadkii hore waraaqahan ummaddii waase waa musawara laga samaystaa waxbaa meel baa la dhigaa qaar waxba sii marka haddii ay tahay wax uu u keensan karo xujaj oo ninkan maqan berri hadduu dig soo dhaho oo u keensan karo xujooyin ma la xukumayo waxaas waana moodaa middaan inay aada u tahay yacnii waaqici inay tahay marka wuxuu yidhi waankara bnu lmaajishuun sixata dalika can maalik ibnmaajishuun oo isagana wuxuu leeyahay maalik kamaba ansixin waxaas wa qaala alcamalu bilmadinati cala alxukmi cala alghaa'ibi muطlaqan xataa low gaaba bacda an tawajaha calayhi alxukmu qudiya calayhi xukunkii baa yaa kusoo wajahan waa iska cararay waa la xukuma ayb wa qaala bnu abi leyla wa abuu xaniifata iyagu waxay dhaheen laa yuqdaa cala alghaa'ibi qof maqan lama xukumi kara mutlaqan sideeda wa amaa man haraba qofkii cararay aw istatara ama isqariyey bacda iqaamati albayinati markii markhaatida la soo oogay buu iska dhuuntay fa yunaadi alqaadi calayhi alaaan saddex maalmood buu qaaliga war warka uu naadina war inuu maxkamadda imaa maxkamadda ha yimaado meelaha wax laga naadiyo ka naadina fain jaaa haddii uu yimaado sidii la rabay wailaa anfada alxukma calayhi ilaa haddii kale xukunka ku fulinaabay dhahay ayib meeshaas marka mararka qaar waxaa aad u badanoo la arkaa annaga soomaalida weliba aad noo haysto dadku hadda waa kala waa kala firdhadeen qoys walba nuskiis waxaa laga yaabaa inuu bannaanka jiro mararka qaar mushkilo laba mushkilaba waana haystaa dadkaas kala firdhaday iyo mushkilo kale oo ah qaalli la-aan qaalli xukunkiisu soconayo fulaayo la-aantiisa mararka qaar waxaa arkay toban qof oo isla dhalatay oo laba ama saddex bannaanka jiraan intii kalena ay joogaan aabbahoodaa dhimanayo dhulkii inay qaybsadaan ay rabaan wax dhaxlaan kuwaan marka maalkii waa u baahan yihiinoo ma qadeey karaan kaas isagu wuxuu iska haystaa wuxuu ku qadeeyey markaasuu leeyahy maya maya maalka aabbahan ma la dhaxlaayo magaciisaa dhumaayo muxuu tera waa dhintayba odaya maalkiiba isaga mada haddii hadda la maago marka hala qayb oo ijbaari ah hala sameeyo qasmi ijbaariya hala sameeyo haddii la yidhaahdo kitaabkii wuxuu leeyahy qaalli sharciyaa samayn kara ma hayno qaaligii male balfeeri yaa wax u qaybinaya dadkan cid wax u qaybi karta qaadigu muhiimad weyn uu leeyahy dadkuu mas-uul ka noqon kan maqan qaaliyaa mas-uul ka noqon lahaa qaadiga sharcigaa magaciisu wax ku gadaa oo ku tasarufaa ninkaas kalena mas-uuluu ka yahay isaga maqan laakiin adiga masjidaa iska joogtaa waxaa mas-uul ka tahay male hadhow berri markuu yimaado ani meeshaan ma rabin yaa i qori tuuray ismada qaar qori tuur waxbay u baahan tahay waxaan aragnay marka marar badan xuquuq sidaas darteed ku dayacan oo dadkii xoolay leeyihiin waana baahan yihiin mid kalena halkaasuu labada lugood iskor saarta marka dadkan baahida ay u qabaan xugun wax dhow ma aha inta yartaa annaga waxaa laga yaaba wax yar inaan aragna in badanna aanaan arki aanaan u jeedin banaa wixii ijbaari lahaa hadday jiri lahaayeen ummaddan waa kala bixi lahaayeen mar hore laakiin male allahu mustacaan ayib haa'ibkaas marka in la xukumi karou sheegay marka qoladan diidan ayagu xugun qof maqan lama saari kara dhahayo dillay keensanayaanoo labada qof hala dhagaystaa la yidhi waxyaabahaasay keenayaan laakiin ha la dhegaysto waa markay joogaan ninkan haddii inta loo yeero isaga imaan waayo xukunkii waa la fiirinaa meeshii uu maraana la marsiinaa baabun ayha marka xadiidkanna bukhaari isaga saniicuhu waxaad moodaa inuu qabo in la xukumaayo marka wax allaale wixii ay dhammaystirmi karto xukunku wuxuu u baahnaa maqnaashada qof ma loo joojinayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qudiya lahu bixaqin man qudiya lahu qofkii loo xukumay bixaqin bixaqi akhiihi walaalkiis xaq uu leeyahay falaa ya'khudhu younan qaadanin qaaligu ninka u xukumo walaalkii xaqiisa younan qaadanin fa ina qadaa'a alxaakimi maxaa yeelay qaaliga xukunkiisu laa yuxilu xaraaman xaaraan ma xalaaleeyo walaa yuxarimu xalaalan xalaalna xaaraan kama dhigo yani tarjamadan wuxuu leeyahay qaadigu haddii isagu intuu qadiyaddii fiiriyo sidii ay la noqotay xaqa yani uu islahaa waa xaq uu ku xukumo ninkii loo xukumo waxuusan lahayn younan qaadanin qaaligaas adiga wax xaaraan ka ah xalaalkaagama dhigi karo wax adiga xaaraan yani qofkaas xalaal oo aana xaaraan kama dhigi karo hadalkan marka bukhaari shaaficiya uga horreeyey fa ina qada'a alxaakimi laa yuxilu xaraaman walaa yuxarimu xalaalan shaaficiya yidhi raximahu llah marka adiga fii nafsika waa ogtahay waxaan inaad leedahay inaada lahayn adiga haddaa ogtahay marka inaada lahayn qaali dartii ha ku qaadana meeshaan marka xanafiyadaa xoogaa aada ugu waxaysa iyagu waxay leein waa kala qaadaynaa maal iyo waxaan u kala qaadaynaa nikaax nikaaxa haddii arrinku arrin farji iyo nikaax ku tacalluqa haddii uu yahay ee qaadigu uu xukumay ninkan yacni nikaaxan uu u xukumay qaaliga fil xaqiiqatina nikaaxu inuusan xalaal u ahayn ninkan uu og yahay waa xalaal u noqonaa buu leeyahay ayay leeyihiin laakiin maal maya bay dhahayaan culimmadana waxay dhaheen farjigaaba ka daran maalka leanna qaacidda muttafaq ah waxay tahay ana alasla fi labdaaci alxurmatu asal waxaa ah farjigu waa xurma haddii farji la kala gara waayo xalaalnimadiis iyo xaaraannimadiis oo ishtibaah ou galo jaanibulxaraama la xoojina waa laga dheeraana walidaalika waata la yidhaahdo qaryo yar hadday naag maxram u ah ay uga dhex dhunto oo uu garan waayo qaryaduna ay yar tahay naago kooban ay joogaan kulligood waa ka wada xaaraan midna ma ka guursanayo meeshaas waa isaga cararayaan lianna maxaa yeelay alaslu fi labdaaci alxurmatu qala xadaana cabdulcaziiz bnu cabdillaahi qala xadaana ibraahimu bnu sacdi can saalixin wa huwa saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin qala akhbaranii curwat bnu zubayr ana zaynaba ibnata abi salamata akhbarathu ana uma salamata zawja nabiy sal l slam akhbaratha can rasuuli illahi sal l slama anahu samica nabiga wuxuu maqlay khusuumatan dood bibaabi xujratihi qolkiisa albaabkiisuu ka maqlay fakharaja ilayhim waa ku soo baxay faqaala waxa uu yidhi inamaa ana basharun aniga waxaan ahay bashar wa inahu yaatiini alkhasmu waxaa ii imaanayo dood nin qabo falacalla bacdakum qaarkiin waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado huwa isaguba ablaqa mid xeel dheeraan badan oo balaaqo badan min bacdin qaarka kale ka balaaqo badan fa axsabuu waxaan malaynayaa aniga marka annahu saadiqun run inuu sheegayo ana nebiga daahirkaas xukuma fa aqdii lahu waxaan u xukumayaa bidaalika warkaas aan ka maqlay baan wax ugu xukuma faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi muslimin muslim xaqiis qofkaan u xukumo fa inamaa hiya wax kale ma ahna qidcatun min annaar waa gabal naar ah falyaakhudhaa ha qaato ow liyatrukhaa ama ha iskaga tago mar haddii nebigu sidaas uu yidhi qaalili wax ma xalaalayn kara marka isaga ma dembaabayo hadduu dhagaysto sidii sharciga ha xukumo ay ka qaldanto ma dembaabayo qaaliliga laakiin ninka wax qaatay xaaraano uun iska haystaa hadhow marka maanta dhan waxaad maqlay maxkamadaa ee xukuntay maxkamadaa ee xukuntay maxkamad laaluush iyo tii sharciga ahaydaasaan la leeyahay mid iyada yaa lacag badan uun fiirinayso labada qof ka qaadaysa xukunkeeda muxuu taraa ayb xataa waxaas in dib loogu laabto qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii maliku can ibni shihaabin can curwata bni zubayr can caaishata zawji nabiy sal ly slam annaha qaalat waxay tihi kaana cutbatu bnu abi waqaas wuxuu ahaa ninkaa cahida ilaa akhiihi sacdi bni abi waqaas ayuu la dardaarmay la ballamay anna bna waliidati zamcata minii zamco ninka la yidhaha addoontiisa cunuga ay wadda anaa iskale ayb faqbidhu ilayka adiga ii hay buu yidhi ii qibdoo falamaa kaana caamu lfatxi markuu ahaa akhadahu sacdun baa qaatay faqaala bnu akhii faqaala waxau yidhi sacad ibnu akhii cunugan walaalkay wiilkiisa wa qad kaana cahida ilaya fiihi waa igala ballamay faqaama ilayhi cabdu bnu zamca ninka addoonta iskale zamca wiil ou dhalay oo cabdu bnu zamca layraa ayaa wuxuu yidhi faqaala waxa ninkaasaa kacay faqaala wuxuu yidhi akhii cunugan waa walaalkay wabnu waliidati abii aabbahay addoontiisii baa dhashay aniga aabbahay addoontiisii firaashka u joogtaa dhashay wulida calaa firaashihi weliba gogashiisaa lagu dhalay fatasaawaqaa ilaa rasuuli lahi sal l slam nabigay isula kor noqdeen faqaala sacdun sacad waxau yidhi yaa rasuula allah ibnu akhii kaana cahida ilaya fiihi waqaala cabdu bnu zamca akhii wabnu waliidati abi wulida calaa firaashihi faqaala rasuulu lahi sal l l slam huwa laka yaa cabdu bnu zamca adaa iskale buu yidhi cabdu bnu zamca maxaa marka lagu haleeshiiyey oo la xukumay firaashka goosh ninkan zinadiisa addoontan uu ka zinaystay maba la feerininba yaa naagtan marka gogashiisa ay joogtay addoon u ahayd ninkaana saa loo xukmo daahirka saas o dhan uma qaala rasuulu llahi sal l salam nebigu waxau yidhi alwaladu lilfiraashi ilmuhu waxay ku sugnaanayaan firaashka gogasha yani jimaaca iyo waxa weeyaan iyo caqadka ama milkiga lahashaha walilcaahiri zaaniguna wuxuu leeyahay alxajaru dhagax zaaniga isagana marka inuu hungoobo ouna waxba qaadanin buu leeyahay xadiidkan marka waa soo marnay isagoo aad macnihiisa meel horaan kusoo macnay laakiin hadda maxalushaahidka intaa waayo feeri uma qaala nebigu marka waxba xukumay daahirkii uma qaala lisawdata binti zamca sawda binti zamca oo nebiga xaaskiisa ahayd marka sawda binti zamca cunugan laysku haysta muxuu u noqonaya calaa xukunka nebiga marka la feeriyo walaalkeed walaalkeed zamco aabbaheed firaashkiisay ku dhalatay saasaana la xukumay walaaloo kale u noqonaa soo maaha hadda iyadoo saa tahay nebigu wuxuu ku yidhi sawda ixtajibii minhu ka xijaabi ka xijaabi limaa ra'aa liajli maa kii dartiis ra'aa oo arkayo min shabahihi uu ekaanshihiisa bicutbata uu shabahayo famaa ra'aahaa ninkaa wiilkaa ma uunan arkin sawda xataa laqiya allaha tacaala ilaa u ka dhintay yacnii waxay tahay daahirkiina waa la xukumay baatinkiina waxbaa laga ictibaariyo war waxaan maadaama shabah weyn ou jiro ka dheeraw ka xalaal miiraal sawda marka ninkan yacni shayga marka daahirkiisuna waa marka qadaha waxaa la yidhaha culummadu ay dhahaan alqadaa'u yaqdacu lkhusuumata qaduhu isaga wuxuu goynaa doodow u dhammaynaa laakiin xalaal iyo xaaraan markay noqoto fii nafsi lamri baa la fiirina qadahani marka inkastoo uu khilaafay sida daahirka ah qadaha waxaan u jeedaa inkastoo uu khilaafay xaqiiqda nafsulamriga uu khilaafay haddana maca daalika yani waxaa weeyaan isaga faa'iida ku jirto faa'iidada waxay tahay labadan qof waa loo kala gooyo dood ma jirto bis laakiin hadday garta iska jiitanto oo qadaa gooyaa aanay jirin waxaa laga yaabaa dadku inay isku laayaanba ummado badan marka qaaligan doodow naga joojinaa laakiin aakhira marka la tago wixii ilaahay ogaa waxaa waaye yaa imaanaya markaas anuu intaas weeyaan qaba oo wuxuu yidhi inamaa imaamu shaafici wuxuu yidhi inamaa kullifu lqadaa cala aahiri wa fiihi ana aaya wuxuu yidhi fainahu lama dakara hada alxadiida qaala fiihi dilaalatun cala ana alummata inamaa kullifu lqadaa cala aahiri ummadda waxaa lagu kalifay sida daahirkaa inay wax u kala xuguntaan wa fiihi ana qadaءa alqaadi laa yuxarimu xalaala walaa yuxilu xaraaman isaga maxaa laga faa'iidaa doodow naga joojinaa bas intay doodu iska dheeraa lahay tarjamada marka iyo xadiidku waa ismudaabaqaynayan waana isdaboolayan ayb qaadiga marka waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan haddii uu dadaalo sidii sharciga ahayd wax u diray wax ku xukumo ee markaas sidii rasmiga ay noqon weyso ma dembaabaysa ayb xanafiyadu marka iyaga waxay ku daaheen farqinta yani waxaan maal iyo nikaax iyo waxaas kala saarsaarayaan xadiis daciifa oo culammadu ay daciifiyeen ay xujaystaan oo ay leeyihiin naag nin baa cali u yimid markaasuu yidhi naagtaanaan qabaa markaasay inkirtay ima qabay tiri ninkaan aniga wou u damcay naagtii buu nin baa naag yacnii inuu guursado rabooday waa diiday markaasu wuxuu yidhi waaba qabaa yidhi laba marqaatina waa u keensan been markaas haweentii waxay tiri maya markhaatidaanna waa zuur ninkan mana iqaba mana i guursanin weligiis ee haddii aad adiga labadii markhaati markay aragtayba waxay tiri haddaad doonto adiga xugun iyo wax saas oo kale waxay ku tiri fazawijnii anta minhu faqad radiitu ninkaani hadda ka horna ima guursanin mana yani markhaatidaanna waa zuuriya been waxay tiri marka fazawijnii anta minhu adiga ii guuri haddaa faqad radiitu marka waa iska raalli noqday markaasuu cali wuxuu yidhi faqaala shaahidaaka zawajaaka cali baa marka wuxuu yidhi yidhahdeen labadan markhaati ayaaba ku guuriyeyba adiga marka waxay leeyihin cali xugun unbuu sameeyey hadda caqad cusub iyo nikaax cusub ma samaynin wixii marka cali uu xukumayna waxay noqdeen nikaaxaaba ku dhismay shaahidaaka qad zawajaaka wa amdaa calayha nikaaxa kii uu sheegtayana la socodsiiyo beenta ah marka ibnu xajar wuxuu yidhi watu cuqiba biannahu lam yahbut can caliyin waxaa cali kama sugnaanin been waay cali marka kama sugnaanin waa daciif ase aan sax ahayn imaamu nawowi wuxuu yidhi walqowlu biana xukma alxaakimi yuxilu daahiran wa baatinan mukhaalifun lihada alxadiidi asaxiix wlilijmaci asaabiqi cala qaa'ilihi waliqaacidatin ajmaca alculamaau calayha wawaafaqahum alqaa'ilu almadkuuru wa hiya ana alabdaaca awlaa bilixtiyaati min alamwaal yani iyaga maalka waa diideen farjigii waa ogolaadeen ee maal iyo farji farji baaba loo dadaali jiray aad laysaga ilaalin jiray marka maalkiina waa maalkii bay u dadaalayeen farjigiina waa ku tasaahuleen marka iyagaa iska hor imaanaya warkooduu leeyahay imaamu nawowi baabu alxukmi fi lbi'ri wa naxwiha baabu bayaani alxukmi xukunkii caddayntiisii u baabiha fi lbi'ri la xukumo ceelka wa naxwiha yacni ceel in la xukumo qadiyad ceel iyo ku tacalluqda in la xukumo caddaynteeda halkan wuxuu u keenaa layidhi imaamu lbukhaari qaar baa waxay leeyihiin biyaha maadaama aan la kala lahayn milkina aynan gelaynin see dood uga imaan kartaa saana marka maya buu leeya biyuhu milki waa geli karaan ninbaa dhulkiisa ceel ka qoda kara ninbaa ceelka qarash iyo matoor iyo bamba iyo gashtay marka biyihii isagaa iskale marka ninkaas marka biyo milki ma galaan saa darteed wax lagama xukumi karuu diidaa imaamu lbukhaari qaala xadaanaa isxaaq bnu nasrin qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa sufyaan can mansuurin wlacmashi can abi waa'il qaala qaala cabdullaahi qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yihi laa yaxlifu calaa yamiini sabrin dhaar qofka ku laasimto ma dhaarto korkeeda qof yaqtadicu maalan maal uu ku goosanayo wa huwa fiiha faajirun dhaartaasna uu beenlow ku yahay dhexdeeda ilaa haddii uu jiro laqiya allaha allow la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan soo alla uu u caraysan yahay faanzl allahu in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliilan bu alla soo deji fa ja'a alashcafu baa yimid wacabdullaahi yuxadiuhum cabdullaahina oo u sheegaya xadiidka faqaala wuxuu yidhi ashcaf fiya nazlat aniga shanigeygay kusoo degtay aayaddan aniga iyo wa fii rajulin nin khaasamtuhu fii bi'rin ceel aan kula dooday maxalushaahidka marka waa kaas faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi alaka bayinatun markhaati ma haysataa qultu laa mayaan iri qaala falyaxlif ha dhaarta marka isaga qultu waxaan idhi idan yaxlifu rasuul allow ninkan waa dhaaranaa waana iga qaadanaa waxaygii fanasalat ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi aayaddaana soo degta marka marka nebigu ma dhihin ceel lama xukume lama xukume iga taga maunan dhihin waa in la xukumi karo ayb marka ceel iyo dhul iyo addoon waxaasoo dhan qadaayaad la geli karo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alqadaau qadaha fii qaliili lmaali maalkiisa yar la xukumo iyo wa kaiirihi midkiisa badan sawaaun isku mid wuxuu diidayaa marka qaaligu inuu ka faano qadiyad iska hadday yar tahay qadiyaddana uu yidhaah adig iska fiiri qof intuu isaga diro ku tasaahulo arrintu markay weyn tahay in isaga uu galoo kale waxyaabaas u diidaa wa qaala bnu cuyaynata waxau yidhi can ibni shubruma ibnu shubruma qaadi aad loo ammaano ahaa alqadaau qadaha fii qaliili ilmaali iyo wa kaiirihi sawaaun isku mid marka waa inuu u dadaalo mar kasta qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun wahuwa bnu abi xamzata can izuhriyi qaala akhbaranii curwat bnu zubayr ana zaynaba binta abi salamata akhbarathu can ummiha ummi salama qaalat samica nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu maqlay jalabata khisaamin kuwa doodayo shanqartooda iyo qayladooda hugunkooda cinda baabihi albaabkiisa agtiisa fakharaja calayhim waa ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi inamaa ana basharun bashar ba wa inahu yaatiini alkhasmu waxaa ii imaanaya mid doodayo falacala bacdan an yakuuna ablaga min bacdin aqdii lahu bidalika wa axsabu anahu saadiqun inuu run sheegayaan u malaynayo faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qofkaan u xukumo fainamaa hiya qidcat min annaar falyakudha aw liyadachaa ayb macno kalena waa ku jiraayo qaar baa waxay leeyihiin dhaarta marka la joogo maalka laba loo qaybinaya wax yar haddii uu yahay maalku dhaar ma la gelaayo oo maalku haddii uu yar yahay dhaar ma imaanaysa meesha hadduu badan yahayna dhaaraa imaanayso bukhaari marka taasuu diidaya qaduhu isku mid waayo yar iyo waxweyn xabad basala hadduu qof qof kusoo sheegto ay isku inkiraan ninkay dhaarta xaggiisa aado waa dhaarana ama isaga ha yidhaahdo war anu waa iska gudaa waxaan ma rababa intaan dhaaro lahay anaa ku siinay hadduu doona ha dhaho ma la dhahayo shaygan basiidka yar dhaar ma galo wixii weynna dhaar waa galaan oo qadihii usluubkiisii iyo yacnii qaabkiisii ma laga baxaayo maalku hadduu yaryahay hadduu badan yahay macnahaasna waa la sheegay inuu u keenay bukhaari ayb baabu bayci alimaami cala annaasi amwaalahum wa diyaacahum baabu bayaani xukmi bayci alimaami imaamka gadidiisa xukunkii ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay cala annaasi dadka korkooda uu ku gado amwaalahum maalkooda iyo wa diyaacahum iyo waxyaabaha dayaacaadkooda dhulalka iyo waxyaabahaas waqad baaca nabiyu sal ly slam nebiga wuxuu gaday mudabbaran addoon ninkii iska lahaa uu yidhi waa ka xoreeyey haddaan dhinto min nucaym bni naxaam ayuu ka gaday meeshaan marka wuxuu rabaa inuu baabeeyo qaadigu tasarufkiisa sidee daay aan sheegayeyba qaadiga isagu wuxuu ku tasarufaa wilaayo ou dadka ku leeyahay dadkan uu mas-uul u yahay marka maadaama uu mas-uuliyadiisaas maalkooda maku gadi karaa dhulkooda maku gedi karaa ha laakiin goorma uu gedi karaa wuxuu gedi karaa haddii qofka uu muflis noqdo deynaa kortay kortay rasma waxa uu haysto xoolihiisa iyo deynkii deynkiyaa batay maalan ninkaas tasarufkii waa laga joojina marka laga joojiyo tasarufkana waa in maalkiisa la gado si uu u deyn baxo ninkan marka haddii uu yidhaha ma gadaaye iyo waa gadahaasaa gadaayo tasarufka uu ku gadaayana waxay tahay awoodda uu haysto dadka ka haysto ayb ninkaas maalkiisa waa iibin karaa koow masalada kale waxay tahay ninka safiiha doqonka ah ee maalka iska tuurtuuro oo dayacaadda samaynayana maalkiisa intuu ka haayo waa ka masruufi karaa isaga wixii u baahan in loo gado iyo waxyaabahaasna saa u gadaayo ayb qaadigu waxaa kaluu samayn karaa wixii sidaasoo kale nin markuu nin deyn ka qaato uu rahan u dhigo deynkii waa keeni waaye ninkan murtahinkay rahanta haysto awalba dibositkan waxau u haystaa inuu ku deyn baxo hadhow waxa ka maqan inuu u qaato qaadigii baa arrintii galaayo waa gadaa cayntii markau gada lacagtii lagu gaday meeqaa ninkan ku lahayd intaas hoo intii soo hartayna ninkiiu siina iska lahaa waxaasoo dhan marka wuu ku tasarufi karaa qaadiga beeca marka marka la qaybinaa waati la yidhaahdo shuruudda beeca marka fuqahadu ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waxay ku daraan ninka caaqidka baayaca in uu yahay qof mukhtaar ah oo aan la qasbaynin ikraahaas marka kutubta waxay kusii dhigaan shardi uga dhigaan ikraah bixaqin iyo ikraah bikayri xaqin aan ikraah bikayri xaqin ayaan la ogolayn aan ansaxaynin laakiin ikraaha bixaqin waa ansaxa qaadigaaba wax ku gadaayo marka marka saa la leeyahay qo an yakuuna mukhtaaran waxaa baxaa ixtiraazaadka marka laga sheekaynayo la leeyahay waa inaan la qasbin waa in lagu dabdiyaa marka bikayri xaqin qال xdثna بن نmayr qال xdثna mحمد بن bشhri qال xdثna إسmاعيل qال xdثna سلامة بن kuhayl عن cطاء عن jابir qاal blغ النبy sl اه sلم nbga waxaa soo gaartay أna rajula min aصxaabihi nin asxaabtiisa ka mida actaqa غulaama lahu adoon ou lahaabuu xoreeyey can duburin marku dhinto kadib xor inuu noqo lam yakun lahu maalu غayrahu kaas waxaan ahaynna ma haysan ninkan marka dadkii wuxuu dhibaa warahadii fa baacahu biamaani miati dirhamin sideed boqoloo dirham buu ku gaday marka nebiga ninka addoonkii maxoobuu sugaa in la dhintay in kale markiiuba gadayba nebiga sideed boqoloo dirham buu ku gaday uma arsala bitamanihi ilayhi lacagtiibuu u diray marka lacagtan ku dhaqan oo intifaac ku yaalo ehelkaaga ku masruufa wixii aad xoolo ka qabtay haddaa haddana iska aad tiraahdid waa xoreeye aad tiraa dadkii baa dhibaya iyo ehelka markaa nebigu muxuu wax ku gaday awoodi sal alla l salam nbigarasuulna waa ahaa qaadi asagaa ahaa mufti asagaa ahaa waxaasa isku haya ayb marka laakiin maalka qofka de waa inuu sabab ku gadaa isaga laftirkiisa dadku maalkooda inuu iska gadgada ma aha inamaa yabiiqu limaamu cala annaasi amwaalahum idaa ra'aa minhum safahan fii amwaalihim waama man laysa bisafiihin falaa yubaacu calayhi shayun min maalihi ila fii xaqin yakuunu calayhi ayib xaq oo markaas isaga soo fuula ma aha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yaktarif qofkaan milicsanin biacni man qof durustiis laa yaclamu aan ogeyn fil umaraa'i umarada u duro yacnii ninka madaxda ah ninbaa madax laga dhigay nin aan aqoonin ayaa duray imaamkii madaxda ninkan ka dhigay dan iyo heellama u galayo marmarkiis saddex shay baama imaam iyo nin ou shaqo u cayinay yaa nin kale ayaa marka ninkaa shaqada loo cayinay buu dhaliilsan yahay fil xaqiiqatina ma yaqaana ninkaan ninuu aad u yaqaana ma ah waa iska dhaliilsan yahay dhaliiltan dhaliisha noocaasoo kale ma la fiirinayo ninkii ninkan cayino jagada siiyey ma fiirinayo waxaas qaala xadaana muusa bnu ismaaciil qaala xadaana cabdulcasiiz bnu muslim qaala xadaana cabdullahi bnu diinaar qaala samictu bna cumara radia allahu canhuma yaquul bacata rasuulu lahi sal l slm bactan nebiga ciidanuu diray waamara calayhim usaamata bna zayd ayuu madax uga dhigay faducina fii imaaratihi dad baa wax ka sheeg sheegay marka wa qaala waxau yidhi in tadcunuu fii imaaratihi haddaad madaxtinimadiisa durteen faqad kuntum tadcunuuna fii imaarati abiihi aabbihiis madaxtinimadiisiina waa durayseen oo duri jirteen min qablihi isaga hortii waymullaahi baan ku dhaartee inhu shaniya kaana wuxuu ahaa la khaliiqan lilimrati madaxtinimada nin ku haboon wa inhu shaniya kaana wuxuu ahaaday la min axabbi nnaasi ilaya dadka kale loogu jacayl badan yahay agteyda waina haada kanina la min axab innaasi ilaya aabbihii dadka waa u jeclaa ninkanna dadka waa ugu jecelahay buu ragteyda la min axab innaasi ilaya buu ka mid ahaaday bacdahu bacda abiihi marka nebigu dan uma gelin dadkaas waxa ka durduraya leanna maynan aqoonin kartidiisi iyo si fiican uma aqoonin ayb marka baabkan ama kitaabkan waa yani waa siyaasa sharciyu ka hadlaa waxa dhan u meesha uga hadlaa waxaa u badan siyaasa sharciya awalihi ilaa aan hadda wadno weli ayb marka wax badan waxaa dareemay marka diinka shaamilnimada diinka hada aakhiruhu billahi towfiiq sal allahu wslm la nabiyina